ka saare subax wanaagsan intiisaa kaastamaa ku toosto dantooda soofi allaw siyaadji'a subax wanaagsan intiisaa kaastamaa ku toosto dantooda soofi allaw siyaadji'a subax wanaagsan subax wanaagsan inta sariirka xanuun la saran allah ka saare subax wanaagsan inta sariirka xanuun la saran allah ka saare subax wanaagsan intiisaa kaastamaa ku toosto dantooda soofi allaw siyaadji'a subax wanaagsan intiisaa kaastamaa ku toosto dantooda soofi allaw siyaadji'a subax wanaagsan
subax wanaagsan dhegeystayaal saaxiibayaal meel waliba aad joogtaan iyo si waliba codkeedii soo gaaraya kusoo dhawaada barnaamijka baryadii beerula barnaamijka aaraab waxaad ka degeystaan idaacadda beerula marka laga reebo maalmaha jimcaha barnaamijka waxaa idinla soo siin doona subaxnimadaani anigoo ah bilaal daahirwaani waxaan ii farsameyneysa xaawo aadan xuseen xaawoluul waxaana igala qayb qaadan kara dhegeystayaasha ku xiran idaacadda beerula sdeetan iyo sideed dhibc sideed magaahartis ee mar kale kusoo dhawaada barnaamijka baryadii beerlula markale subaxnamo wanaagsan dhegeystayaal saaxiibayaal waa shan iyo tobanka bisha labaad labada kun saddex iyo labaatanka waxaan gudagalaynaa qeybihii hore ee barnaamijka baryada idaacadda beerula dhegeystayaasha waxay barnaamijka ugu qeyb qaadan karaan eber lix hal sideed sideetan iyo sagaal sagaal sagaal afartan halka fariimahoodan ugu soo gaarsiin karaan eber hal eber lix hal hal saddex saddex afar afar soddon iyo sagaal dhegeystayaasha goobaha ay joogaan sida loogu wabareysay ay inoogu warbixin karaan haddii aan soo dhaweeyey dhegeystaha ugu horeey qadka telefoon ku jira asalaamu calaykum dhegeyste waan ka xumahay dhegeystahaasi qadka telefoonka ayaa ka go-ay waan rajeynaya inuu barnaamijka dib ugu soo laaban doono intuu barnaamijka wada ku jiro dhegeystayaasha waxay barnaamijka baryadii beerlula ugu qeyb qaadan karaan eberli xal sideed sideetan iyo sagaal sagaal sagaal afartan halka fariimahooda nagu soo gaarsiin karaan eberli hal hal saddex saddex afar afar soddon iyo sagaal iyagoo nooga warbixin ka dhaha goobahay joogaan ee sida loogu waabaraystay dhegeystaha qadka telefoon ku jira asalaamu calaykum dhegeyste dhegeysta kusoo dhawo barnaamijka baryadii beerlula ku bilow magacaagii halkaa joogto sidee baa loogu waabaraystay halkaa ku sugan tahay
jiro jooga Maraykanka markasta aada iyo aada u mahadsan tahay dhegeystahaasi sida wacanay barnaamijka nagala qeyb qaadatay wakhtigeedana usoo geysay waan kaga mahad celinaynaa dhegeystayaasha kale dib nagala soo qabsaday barnaamijka baridii beerlula oo jeclinay barnaamijka nagala qeyb qaataan waxay barnaamijka u qeyb qaadan karaan eber lix hal sideed siddeetan iyo sagaal sagaal sagaal afartan halka fariimahooda nagu soo gaarsiin karaan eber lix hal hal saddex saddex afar afar soddon iyo sagaal iyagoo noogu warbixin kara goobahay ku sugan yihiin iyo sida loogu waabariistay dhegeystaha qadka teleefoon ku jira asalaamu calaykum dhegeyste waan ka xumahay dhegeystahaasi qadka teleefoonka ayaa ka go-an waan rajeynaya inuu barnaamijka dib ugu soo laaban doono intuu barnaamijka wada ku jiro weli waxaad maqlaysaan qeybihii hore ee barnaamijka baridii beerulah waxaadna ka maqlaysaan steetan iyo steed dhibic steed megaartis magaalada beledweyne iyo deegaamada ku gadaaman ayaad naga maqlaysaan dhegeystaha qadka teleefoon ku jira asalaamu calaykum dhegeyste waan ka xumahay dhegeystahaasi qadka teleefoonka ayaa ka go-ay waan rajeynayaa inuu barnaamijka dib ugu soo laaban doono intuu barnaamijka wada ku jiro dhegeystaha qadka teleefoon ku jira asalaamu calaykum dhegeyste waan ka xumahay dhegeystahaasi si lamid ah qadka teleefoonka ayaa ka go-ay waan rajeynayaa inuu barnaamijka dib ugu soo laaban doono intuu barnaamijka wada ku jiro dhegeystayaasha dhankii fariimaha fariimahooda na soo gaarsiinaya haddii aan eego dhegeystahani waxuu ku bilaabay asalaamu calaykum magacaygu waa yuusuf waxaan jooga xaafadda buundaweyn aada iyo aada loogu wacay xaafadda buundaweyn goobihii waxbarashada goobihii ganacsigu dhammaan waa looga dareeray hadalhayntu waa raadiyo beerula aada iyo aada u mahadsan yahay yuusuf sida wacan barnaamijka nagala qayb qaatay anigana waan kaga mahad celinaynaa dhegeystahan kale fariintiisa isoo gaarsiiyey waxay leedahay asalaamu calaykum magacaygu waa cibaado waxaan jooga xaafadda hulwadaag laanta hilaac aada iyo aada loogu wacay xaafadda hilaac goobihii waxbarashada goobihii ganacsigu waa loo dareeray dhegeystaha qadka teleefon ku jira asalaamu calaykum dhegeyste waa ka xumay dhegeystahaasi qadka teleefoonka ayaa ka go-an waan rajeynaya inuu barnaamijka dib ugu soo laaban doono intuu barnaamijka wada ku jiro dhegeystahan kale fariintiisna soo gaarsiiyey waxa uu leeyahay asalaamu calaykum magacaygu waa xasan waxaan jooga xaafadda kowshin aad iyo aada loogu wacay xaafadda kowshin goobihii waxbarashada goobihii ganacsigu dhammaan waa loo dareeray hadalhayntu waa raadiyo beerula iyo barnaamijka bariido aada iyo aada u mahadsan yahay xasan sida wacanay barnaamijka nagala qeyb qaatay fariintiisna ina soo gaarsiiyey waan kaga mahad celinaynaa dhegeystaha qadka teleefoon ku jira asalaamu calaykum dhegeyste waan ka xumahay dhegeystahaasi qadka teleefoonka ayaa ka go-ay waan rajeynayaa inuu barnaamijka dib ugu soo laaban doono intuu barnaamijka wada ku jiro weli waxaad maqlaysaan barnaamijka baridii beerula ee idaacadda beerula waxaadna ka maqlaysaan steetan iyo steed dhibic steed megahartis magaalada beledweyne iyo deegaamada ku gadaama dhegeystaha qadka teleefoon ku jira asalaamu calaykum dhegeyste waan ka xumahay dhegeystahaasi qadka teleefoonka ayaa ka go-ay waan rajeynayaa inuu barnaamijka dib ugu soo laaban doono intuu barnaamijka wada ku jiro dhegeystayaasha dib nagala soo qabsaday barnaamijka baridii beerlula oo jecel inay barnaamijka nagala qeyb qaataan waxay barnaamijka u qeyb qaadan karaan iyagoo soo wixi kara eber lix hal sideed siddeetan iyo sagaal sagaal sagaal afartan halka fariimahooda nagu soo gaarsiin karaan eber lix hal hal saddex saddex afar afar soddon iyo sagaal anigana halkan ayaa u aqrin doonaa dhegeystaha qadka teleefoon ku jira haddii aan fursaddiisa siiyo asalaamu calaykum dhegeyste ka xumahay dhegeystahaasi qadka teleefoonka ayaa ka go-ay waan rajeynaya inuu barnaamijka dib ugu soo laaban doono intuu barnaamijka wada ku jiro dhegeystayaasha dhankii fariimaha fariimahooda na soo gaarsiinayo haddii aan eego dhegeystahani waxa uu leeyahay asalaamu calaykum magacaygu waa cibaar waxaan jooga xaafadda doonka goobihii waxbarashada goobihii ganacsigu dhammaan waa loo wada dareeray hadalhayntu waa raadiyo beerula aada iyo aada u mahadsan yahay cibaar sida wacanay barnaamijka nagala qeyb qaatay anigana waan kaga mahad celinaynaa dhegeystahan kale frintiisna soo gaarsiiy waxauu leeyahay asalaamu calaykum magacaygu waa xasno waxaan jooga xaafadda holwadaag laanta suuq sare aada iyo aada loogu wacay xaafadda suuq sare goobihii waxbarashada goobihii ganacsigu dhammaan waa loo dareeray hadalhaynta waa raadiyo beerula aada iyo aada u mahadsan tahay xasno sida wacanay barnaamijka nagala qeyb qaadatay anigana waan kaga mahad celinaynaa dhegeystaha qadka teleefoon ku jira asalaamu calaykum dhegeysta dhegeysta kusoo dhawow barnaamijka baridii beerlula ku bilow magacaaga halkaa joogto
magacaygu waa africa waxaan joogaa xaafadda qandal sidee baa loogu waabariistay qandalka aad baa loogu waabariistay saakeeda lahaanta waxaa waa maqaayadda hiiraan aada iyo aada u mahadsan yahay africa oo nagala soo xiriiray qandalka sida wacanay barnaamijka nagala qeyb qaatay annagana waan kaga mahad celinaynaa dhegeystayaasha kale dib nagala soo qabsaday barnaamijka baryadii beerula waxay barnaamijka u qeyb qaadan karaan iyagoo soo wici kara ebril hal sideed siddeetan iyo sagaal sagaal sagaal afartan halka fariimahooda nagu soo gaarsiin karaan ebril hal hal saddex saddex afar afar soddon iyo sagaal dhegeystaha fariintiisana soo gaarsiiya waxa uu leeyahay assalaamu calaykum magacaygu waa zamzam waxaan joogaa xaafadda holwadaag laanta bacaadaha aad iyo aadaa loogu wacay xaafadda bacaadaha afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay wax dhibaato kama dhicin goobihii waxbarashada goobihii ganacsigu dhammaan waa loo wada dareeray aad iyo aad u mahadsan tahay zamzam sidii wacnay barnaamijka nagala qayb qaadatay annagana waan kaga mahadcelinaynaa dhegeystaha qadka taleefon ku jira haddii aan fursaddiisa siiyo assalaamu calaykum dhegeyste waan ka xumahay dhegeystahaasi qadka taleefonka ayaa ka go-ay mar kale hawada waxaan idinka leenahay subax wanaagsan waxaa maqlaysaan barnaamijka baridii beelola qeybihiisii dhaxay aan isla soo gaarnay dhegeystaha qadka taleefon ku jira haddii aan fursadiisa siiya asalaamu calaykum dhegeyste waan ka xumahay dhegeystahaasi qadka taleefonka ayaa ka go-ay waan rajeynaya inuu barnaamijka dib ugu soo laaban doono intuu barnaamijka hawada ku jiro dhegeystaha qadka taleefon ku jira asalaamu calaykum dhegeyste asalaamu calaykum waan ka xumahay dhegeystahaasi qadka taleefonka ayaa ka go-ay waa rajeynaya inuu barnaamijka dib ugu soo laaban doono intuu barnaamijka wada ku jiro dhegeystayaasha dib nagala soo qabsaday barnaamijka baridii beerlula oo jeclinay barnaamijka nagala qayb qaataan waxay barnaamijka u qayb qaadan karaan ebril lix hal sideed siddeetan iyo sagaal sagaal sagaal afartan dhegeystaha qadka taleefon ku jira asalaamu calaykum dhegeyste
wacalaykum salaam dhegeysta kusoo dhowo barnaamijka baridii beerlula ku bilow magacaagii halkaa joogto
magacaygu waa canab oo joogto xaafadda nurxawaad canab sidee baa loogu waabaraysay nurxawaad
si wanaagsan goobaha waxbarashada goobaha ganacsiga gaadiidka dhammaan waa laisku dara adaraada ka daaga waa beerlada jiro joog ayaan leeyahay aada iyo aada umahadsan tahay canab oo nagala soo xiriirtay xaafadda nurxawaad sida wacanay barnaamijka nagala qayb qaadatay waqtigeedana usoo gelisay waan kaga mahadcelinaynaa dhegeystaha kale qadka taleefon ku jira haddii aan fursaddiisa siiyo asalaamu calaykum dhegeyste asalaamu calaykum dhegeysta kusoo dhowo barnaamijka baridii beerlula ku bilow magacaagii halkaa joogto anise sidee baa lagu abriistay xaafadda cowshin waan ka xumahay dhegeystahaasi si qadka taleefonka ayaa ka go-an waan rajeynaya inuu barnaamijka ama barnaamijka dib ugu soo laaban doonto intuu barnaamijka wada ku jiro dhegeystayaasha kale dib nagala soo qabsaday barnaamijka baridii beerlula waxay barnaamijka u qayb qaadan karaan ebril hal sideed siddeetan iyo sagaal sagaal sagaal afartan dhegeystaha qadka taleefonka ku jira asalaamu calaykum dhegeyste dhegeysta kusoo dhowo barnaamijka baridii beerlula ku bilow magacaagii halkaa joogto safiya sidee baa loogu abriistay tuulada banaane aada iyo aada umahadsan tahay safiya oo nagala soo xiriirtay tuulada banaane sida wacanay barnaamijka nagala qeyb qaadatay annagana waan kaga mahad celinaynaa dhegeystayaasha kale dib nagala soo qabsaday barnaamijka baryadii beerula waxay barnaamijka u qeyb qaadan karaan ebril xal sideed sideetan iyo sagaal sagaal sagaal afartan dhegeystaha qadka telefoon ku jira asalaamu calaykum dhegeyste
waalaikum salaam waraxmat dhegeysta kusoo dhowo barnaamijka baryadii beerlula ku bilow magacaaga iyo halkaad joogto
magayga waxaan joogtay sarkar soomaliya xamdi sidee baa lagu waabariistay deegaanka feerfeer
si wacan u wanaagsan loogu beerto goobaha zaydka waxbarashada umua loo darada aada iyo aada u mahadsan tahay xamdi oo nagala soo xiriirtay feerfeer sida wacanay barnaamijka nagala qeyb qaadatay wakhtigaada noo soo gelisay waan kaga mahad celinaynaa dhegeystayaasha dha- dhankii fariimaha fariimahooda inusoo gaarsiinaya haddii aan eego dhegeystahani waxa uu ku bilaabay magacaygu waa zaynab waxaan jooga xaafadda howlwadaag aada iyo aadaa loogu wacaya xaafadda howlwadaag goobihii waxbarashada goobihii ganacsiga dhammaan waa loo diriiray dhegeystaha qadka telefoon ku jira asalaamu calaykum dhegeyste waan ka xumahay dhegeystahaasi qadka telefoonka ayaa ka go-ay waan rajeynayaa inuu barnaamijka dib ugu soo laaban doono intuu barnaamijka wada ku jiro dhegeystayaasha dhankii fariimaha fariimahooda inasoo gaarsiinayo haddii aan eego dhegeystahan waxa uu ku bilaabo magaciisa asalaamu calaykum magacaygu waa xabso waxaan jooga xaafadda hulwadaag aada iyo aada loogu waa xaafadda hulwadaag goobihii waxbarashada goobihii ganacsigu waa loo dayra dhegeystaha qadka telefoonka ku jira asalaamu calaykum dhegeyste asalaamu calaykum waalaikum salaam dhegeysta kusoo dhowo barnaamijka baridii beerlula ku bilow magacaaga halkaa joogto
nalka oo joogta xaafadda gudaweyn nalalka sidee baa lagu waabariisay xaafadda nuur wandaweyn
alxamdulilah aada iyo aad baa loogu waabaristo goobay ganacsiga dhammaan loo wada dareero waxbarashada
aada iyo aada u mahadsan tahay nalalka oo nagala soo xiriirtay xaafadda bundaweyn sida oo aanay barnaamijka nagala qayb qaadatay wakhtigeeda noo soo gelisay waan kaga mahad celinaynaa dhegeystayaasha dib nagala soo qabsaday barnaamijka baridii beerlula oo jecel inay barnaamijka nagala qayb qaataan waxay barnaamijka u qayb qaadan karaan eber lix hal sideed sideetan iyo sagaal sagaal sagaal afartan halka fariimahooda nagu soo gaarsiin karaan eber lix hal hal saddex saddex afar afar soddon iyo sagaal dhegeystaha qadka telefoon ku jira asalaamu calaykum dhegeyste waan ka xumahay dhegeystayaasi qadka telefoonka ayaa ka go-ay waan rajeynayaa inuu barnaamijka dib ugu soo laaban doono intuu barnaamijka wada ku jiro dhegeystaha qadka telefoon ku jira asalaamu calaykum dhegeyste
waalaikum salaam walaal dhegeysta kusoo dhowo barnaamijka baridii beerlula ku bilow magacaaga halkaa joogto
waa dhawaha walaal kowsar oo joogta kutiimbo kowsar sidee baa lagu waabariistay xaafadda ku tiimbo
maasha allah si fiican loogu waabaristo goobiyo ganacsi goobiyo shaqada waxbarashada loogu wada dareero aada iyo aada u mahadsan tahay kowsar oo nagala soo xiriirtay xaafadda ku tiimbo sida wacanay barnaamijka nagala qayb qaadatay wakhtigeedana usoo gelisay waan kaga mahad celinaynaa dhegeystayaasha dib nagala soo qabsaday barnaamijka baridii beerlula waxay barnaamijka uga qayb qaadan karaan eber lix hal sideed sideetan iyo sagaal sagaal sagaal afartan dhegeystaha qadka telefoonka ku jira asalaamu calaykum dhegeyste
alaikum salaam waraxmat dhegeysta kusoo dhowo barnaamijka baridii beerlula ku bilow magacaaga iyo halkaad joogto maxaa jooga lansi yalow magacaaga
maxaana maxaana sirfiman macaana sidee baa loogu waabariistay xaafadda siigaalow
aada u amtaad aada iyo aada u mahadsan yahay macaani oo nagala soo xiriiray xaafadda siigaalo sida wacanay barnaamijka nagala qayb qaatay wakhtigiisana uu soo geliyey waan kaga mahad celinaynaa dhegeystayaasha dhankii fariimaha fariimahooda inasoo gaarsiinayo haddii aan eega dhegeystahan waxauu ku bilaabo magacaygu waa ramla waxaan joogaa xaafadda kowshin laanta raadeerka aada iyo aada loogu wacan yahay xaafadda raadeerka goobihii waxbarashada goobihii ganacsiga dhammaan waa loo dareeray hadalhaynta waa barnaamijka baryada dhegeystaha qadka telefoon ku jira asalaamu calaykum dhegeyste
halo salaamu calaykum wacalaykum salaam dhegeysta kusoo dhowo barnaamijka baridii beerula ku bilow magacaaga halkaa joogto
waa dhawa walaalkii
waa ka xumahay dhegeystahaasi qadka telefoonka ayaa ka go-ay waan rajeynayaa inay barnaamijka dib ugu soo laaban doonto intuu barnaamijka wada ku jiro dhegeystayaasha dhankii fariimaha fariimahooda inasoo gaarsiinayo haddii aan eego dhegeystahan waxa uu ku bilaabay asalaamu calaykum magaciga waa saadbriin waxaan jooga xaafadda kowshin aada iyo aada loogu waayay xaafadda kowshin goobihii waxbarashada goobihii ganacsiga dugsiyada dhammaan waa loo diriray aada iyo aada u mahadsan tahay saabiriin dhegeystaha qadka telefoonka ku jira asalaamu calaykum dhegeyste waan ka xumahay dhegeystahaasi qadka telefoonka ayaa ka go-ay waatahay dhegeystayaal saaxiibiyaal waxaad la soo gaaranay qeybihii ugu dambeeyey barnaamijka baridii beerullah waxaana ka maqlayseen siddeetan iyo sideed dhibic sideed megahartis dhegeystaha qadka teleefon ku jira haddii aan fursaddiisa siiyo asalaamu calaykum dhegeyste wcalaykum salaam dhegeysta kusoo dhowo barnaamijka baridii beerullah ku bilow magacaaga halkaad joogto casho sidee baa lagu waabariistay xaafadda howlwadaag halkaa kaga sugan tahay
intaa ka hor oo maasha allah goobaha ganacsi waxbarashada ilmahan waa loo wadaray hadaleynta ugu weyna ku taagan waa raadiyo barnada gurowga waa aada iyo aada u mahadsan tahay caaisha oo naga soo xiriirtay xaafadda howlwadaag sida wacan ee barnaamijka nagala qayb qaadatay waqtigeeda noo soo gelisay waan kaga mahadcelineynaa dhegeystayaasheena hal iyo laba intaa ka gaarnay aan fursadda siin doonaa dhegeystaha qadka telefoon ku jira asalaamu calaykum dhegeyste waan ka xumayn dhegeystahaasi qadka telefoonka ayaa ka go-ay waan rajeynayaa inuu barnaamijka dib ugu soo laaban doono guud ahaan dhegeystayaal saaxiibayaal inta ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka baridii beerula barnaamijka intuu hawada ku jiro waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah bilaal daahir waane waxaan ii farsamaynaysay xaawo aadan xuseen xaawo luul intaa barnaamijkan barnaamij la mid a isku maqli doon waxaa idinkaga tegayaa siday ammaane allah